إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah shil geystihii khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ciidamada dowladda federaalka ayaa qof shacaba ku dilay magaalada muqdisho sargaal ka tirsan ciidanka ethoobiya ee liubolis ayaa magaalada jigjiga ku dilay hooyo soomaaliyeed wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo odayaal dhaqan iyo odayaasha dhaqanka gobolka ayaa ka tacsiyeeyey dilka ogaaska guud ee beesha hadamo maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey mashruuca ilaalinta badqabka caafimaadka kaasoo ka socday guud ahaan degmooyinka wilaayada isbitaalka guud ee deegaanka kunye barow oo dhowaan la soo gebagabeeyey dib udhis caalami ah oo lagu sameeyey ayaa si dardar le u shaqaynaya warka dibaddana dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee marinka khaza ayaa galay maalintii laba boqol toban iyo toddobaad oo xidhiidh ah ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobada warka haatanna ku soo dhowaada iyagoo dhammaystiran shil geystihii khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed muudey
inta la xaqiijiyey ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay halka kuwa kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii shil xooggan laga soo calaamadeeyey meel u dhow magaalada boosaaso ee xarun goboleedka gobolka bari shilkan gaari ayaa si gaar ah uga dhacay dalacaadda dureera ee dhacda duleedka magaalada boosaaso kadib markii ay isku dhaceen laba baabuur oo halkaasi ku socdaalayey ilowareedyo maxalli ah ayaa xaqiijiyey in marka laga soo tago dhimashada saddex qof sidoo kalena shilkaasi gaari ay ku dhaawacmeen shan xubnood oo kale kuwaas oo dhaawacyadooda loo qaaday xarumo caafimaad shantii bishan mey ayay ahayd markii shil xoogan oo uu ka dhacay waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka berbera iyo hargeysa ee dhaca waqooyiga soomaaliya halkaas oo ay ku dhinteen saddex xubnood oo halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada dowladda federaalka ayaa qof shacaba ku dilay magaalada muqdisho sida uu warkaa ku eegaya muxsin xasan askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa si arxan darro ah deegaanka carbiska ee duleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho waxay ku dileen nin dhallinyaro ah kaas oo ka mid ahaa dhallinyarta ka xamaasha caasimadda islamarkaana xooggooda maalo si ay u helaan nolol maalmeedkooda cabdulaahi maxamed ibraahim waa nin dhallinyaro ah oo si gooni u ahaa faryaamiiste ilaa afar askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa si gardarro ah wiilka nafta u dhaafiyey xilli uu ku jiray shaqo maalmeedkiisa isagoona ilaa hadda la ogeyn sababta uu dhiiggiisa u daatay iyo waxa uu galabsaday qubuuraha calamada ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lagu aasay meydka wiilkan dhallinyarada ah halkaasi ayayna qaar ka mid ah qaraabadiisa kula hadleen warbaahinta xilli ay aada u murugeysnaayeen waxaan isugu nimid aaskii cabdulaahi maxamed ibraahim ilaahay jannadii ha ka waraabiyo ninkaas oo gacanka xaq daranu ay dishay ayaan isugu nimid aaskiisii ilaahay janno fardowse ha geeyo intaas waa intii oo ah
nin dhallinyaro ah oo culummo ah oo injineer ah oo xoogsado ah isagoo iska xamaalanaya ayaa gacanka xaq darana dishay cidna dembi kama gelin cidnana dayn kama qabin nin wuxuu ahaa xoogsado ah
askartan geystay falkan dilka ah ee gardarrada ah ayaa la sheegay in ay ku jiraan gacanta ciidanka booliska ah ee dowladda federaalka waxaana la isweydiinayaa sida ay dowladda federaalka uga jawaabi doonta dilkan gardarrada ah islamarkaana loo geystay wiilka dhallinyarada ah iyadoo ilaa hadda ay ku maqan yihiin dhiigga boqolaal qof oo ay daadiyeen ciidankeeda kuwaasi oo aan waxba galabsan sargaal ka tirsan ciidanka ethoobiya ee liubolis ayaa magaalada jigjiga ku dilay hooyo soomaaliyeed faahfaahinta warkaa waxaa soo jeedinaya cali aadan mid ka mid ah dhacdooyinka xanuunka leh ee ka markhaati kacaya gumaysiga iyo dhibaatadiisa ayaa ka dhacay magaalada jigjiga oo ka mid ahaa dhulka soomaaliyeed ee ay xabashada xoogga ku haysato sargaal ka tirsan maleeshiyaadka etoobiya ku ugaarato ayaa si xun magaalada ugu dhex dilay haweeney soomaaliyeed oo lagu magacaabo gaari ismaaciil gaari ayaa aragtay marka hore askariga oo wiil yar ku jir dilaya gurigeeda hortiisa waxayna isku dayday inay la hadasho si dhibaatada ugu daayo wiilka yar balse hadalkii wuxuu ka qaaday kibir durbadib waxa uu iska tuuray wiilkii yaraa ee sida daran uu u garaacayay wuxuuna garaacid ku bilaabay gaari ismaaciil oo dhex joogta carruurteeda iyo ehelkeeda gaari oo dhib badan uu kasoo gaaray jirdilka ayaa iyada oo hadda ku jirta isbetelka jigjiga saxaafadda uu warantay dhacdada iyo xaaladeeda guriga hortiisa wiil yaraan u malaynayno laba iyo toban sano jiriya meelaha ayay qola askar oo askarigiio wiilka yar baskoolad saa ugu haya anna albaabka aan taagna aan dhahay baskoolada naga leexid aan dhahay hadduu wax sameeyo qofka sharciga geyso aan intaasa iga soo baxday kadib ninkii sarkaalka wuu igu soo booday wuxuu igu dhuftay dharabaaxo iyo faag wuxuu iga dilaacayay xijaabkii aan qabay iyo diricii kadibna mar labaad haddana wuu iga daba yimid mar labaad haddana wuu idilay wuxuu dhafoorka iga saaray baskooladii oo saddexdii ashahaado ilaahan baa iga caymiyey meeshaas aniga waxaa ilmahayga dhexdoodii iyo gurigayga dhexdiisa ciyaalkayga dhexdoodii adigo ciyaalkii baa dhawaaqay oo hinis ku daray aniga wax dhaqdhaqaaqa maana samaynin kadib gabadh baa xoog meesha igaga soo riixday kadibna iskooladii korintuu toosiyey buga daqiiqladay sii tagnaan maskaxda caano noqon lahayd intaasii kadib waxaa gabadhan loo geystay tacdiye kale iyada oo dhibano ah ayaa xabsiga loo qaaday weliba si arxandarro ah
kadib walaalow ninkii meeshii waxaa yimid ciidan boolis oo yaacaya wuxuu dhahay ii xidha ii geeya habaano ii xidha marka anugu waan qaawanahay waan qoyanahay waan jir dilnahay waan sasanahay oo dee baskoolba maanta madaxa laygaga hayay argagax arrin argagaxdaa igu dhacday na weliba ilmahayga iyo ubadkayga yararaa dhex jooga adi kadib walaalow waxaa dhacday bahashi bajaaj buu igu qaaday isagii askarigii kala yaraa la socday bajaajta waxay ahayd bajaaj waxaa bahal laga isticmaala deegaanka soomaalida oo marka bahal dhinacyada furan bay ahayd kadib anu walaalow bajaajtii waa layga tuuray waxaan soo baraarugay aniga walaalow aan xiskaygu joogin oo meel cidlaa jooga isagiina ila joogin dumar iyo dad kale ay hayaan oo dad kale ay joogaan gabadhan oo dhibana u ahaa sargaalka new booliska ayaa ka walwalsan ammaankeeda marka ay isbetelka ka baxdo banaanku joogaa bal e haddaaban ka cabsanayaa wuxuu igu celcelinaya markii dhawaaqiisa igu sii dambeysay ima taqaana waadi baran doontaa waadi baran doontaa waadi baran doontaa waadi baran doontaa waad baran doontaa sida anu ama anu ciidan kale ama dawlad kale ah marka weli argagixiiba bay igu jirayo dhakhtarkii maa la daba wareegay walaalo waxa dawlad aan war ka hayo wax ila soo hadlay wax xidhiidha waxaan war ka hayo wax aniga afaarahaas aan ogahay ma jiro walaalo waa waa intaas wey walaalo mana iyo gabadhii ugu horreysay ee lagu waxyeelaya deegaanka soomaalida askarta etoobiyaanka iyo kuwa new booliska ee ay ku ugaartaan ayaa aada u tacdiibiya bulshada ku dhaqan soomaali galbeed waxaana u badan dadka ay dhibaateeyaan weliba ay bahdilaan haweenka si ragga soomaaliyeed ay u tusaan muruqooda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo odayaasha dhaqanka gobolka ayaa ka tacsiyeeyey dilka ugaaska guud ee beesha hadamo warkaasi waxaa faahfaahinaya maxamed sheekh cali sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose ayaa ka tacsiyey istishaadka malaaq cabdulaahi maxamed yare kaas oo dhowaan ku shahiiday deegaanka garasweyne ee dhaca galbeedka degmada xudur ee gobolka bakool waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo ogaaska guud ee beesha tunay suldaan maxamed cabdulqaadir ayaa si wadajir ah uga tacsiyeeyeen qaraabadii iyo eheeladii malaaqa shahiiday waxaan halkan tacsiyo tiiraanyo leh aan ka diraynaa si guud beesha hadamo oo ka baxay malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa malaaqa guud ee beesha hadamo ilaahay subxaana watacaalaa ha u dembi dhaafo samar iyo iimaan allaha ka siiyo asagana waxaan ilaahay subxana watacaala uga baryaynaa inuu jannatalfirdowsa ka waraabiyo xaqiiqatan malaaqa wuu shahiiday ilaahay subxana watacaala aan u weydiinaynaa shahaadadaas inuu ka aqbalo naxsibuhu kadalika wallahu xasiibuhu waxaan kaloo tacsiyeynaynaa nuqabadii uu ka tirsanaa oo garabkooda uu taagnaa uu ka baxay ilaahay subxana watacaala iyagana samar iimaha ka siiyo booskiisana waxaa weyaan bedel kheer qaba allaha usoo geliyo waxaan kaloo u tacsiyeyneynaa wilaayadii dee uu la shaqeynayay oo garabkooda u taagnaa oo khayrka iyo wanaagga iyo horumarka reerka uu kala shaqeynayay iyagana waxaa leenahay samar imaan allah idinka siiyo insha allahu tacaala ilaahi subxana wataala waxaan weydiinaynaa musiibadaas uu idinku imtixaamay waxaan tacsi tiiraanyale halkan uga dirayaa malaaqii lagu dilay gobolka bakool oo malaaqa guud ee beeshadama ahaa oo magaciisa la yidhaahdo cabdulaahi maxamed yare waxaan halkan uga tacsiinayaa ehelkiisa waxaan leeyahay ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo waxaan kaloo halkan uga tacsiyeynayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday waxaan halkan kaloo uga tacsiyeynayaa dhammaan nuqubada soomaaliyeed mujaahidiinta ah waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto wadaadkaas malaaq cabdulaahi waxaan kaloon halkan uga tacsiyeynayaa walaayada gobolka bakool oo uu ka baxay malaaq cabdulaahi maxamed yare waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay gadaashiisa annagana nama fidneeyo kitaabkiisana midigta allaha ka siiyo si kastaba ahaatee habeennimadii talaadadayna soo dhaafnay ay aheyd markii uu shahiiday malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa malaaqa guud ee beesha ansaarta ah ee hadame waxaana ka tacsiyeyey culimaa udiin odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku sugan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo gebagabeeyey mashruuca ilaalinta badqabka caafimaadka kaasoo ka soconaya guud ahaan degmooyinka wilaayada maxamed ciise ayaa warkaas soo jeedinaya wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe ayaa soo gebagabaysay mashruuc oo lagu baarayay goobaha ganacsiga loogana ilaalinayay waxyaabaha dhacdeedkooda taasoo lagu ilaalinayo badqabka caafimaadka ee bulshada waxay ka socdeen mashruucan degmooyinka wilaayada jubbada dhexe sida saakow salagle bu'aale iyo jirib gebagabadii ololaha mashruucan waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe isagoona ganacsatada la dardaarmay insha allahu tacaala kulankeenan ujeedkiisu waxaa weeye maktabka caafimaadka shaqooyin uu beryahan ku jiray oo gacanta ku hayay oo ah faydhoorka iyo badqabka caafimaadka ummadda in la ilaaliyo mas-uuliyaddu waxay keensanaysaa qof walboo mas-uula inuu ummaddiisa u dadaalo oo caafimaadkooda ilaaliyo badqabka caafimaadkooda uu ka warhayo sida uu u ilaalinaya diinkooda iyo caqiidadooda iyo noloshooda iyo horumarkooda iyo waxbarashadooda si lamid ah yaa waajib inagu inaan ummadda caafimaadkooda u ilaalino sidaa darteed maktabku wuxuu istaagay in uu qabto baaritaan uu ku sameynaya ganacsiga sida bakhaarada dukaamada farmasiyada iyo wixii la mid a ee lagu gadaa sidoo kale waxaa kaloo ka hadlay salaadiinta iyo ganacsatada iyagoona aada u soo dhoweeyey
waxaan joognaa xafiiska faydhowrka gobolka jubbada dhexe annagoo ah salaadiin waxaana u joognaa maktabka caafimaadka gobolka jubbada dhexe oo maalmahan ku howlanaa waxyaabaha dhacay oo bini-aadanka uu isticmaalo quud ama dawo ama sharaab noocyadiisa fara badan oo dhacay oo lasoo ururiyey baa hortaayna macnaha yaalla waxaa ka mid a markaan ka soo qaadno cabitaanada sida caanabooraha oo kale waxaa kaloo ka mid a muxuu ahaa in cabitaanka oo ku jira gasacadaha waxaa kale shaambooyin oo noocyo badan leh oo dhacay baa hortayna yaalla waxaa yaalla daawooyin saas oo kale fara badan sida sharoobo kaniin wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya ayaa waxaa ka jira dadaalo dadka loogu wacyigelinayo waxyaabaha dhacay taasoo lagu ilaalinayo badqabka caafimaadka ee cuntada isbitaalka guud iyo deegaanka kunya barow oo dhowaan la soo gebagabeeyey dib u dhis caalami ah oo lagu sameeyey ayaa si dardar leh u shaqeynaya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd تسائلني النفس عما حصل أحان الشروق لشمس الأمل أآن البزوغ لفجر المنى أآن الجلاء لليل سدل أبدر الدجى قد سما واعتنى وتم السناء له واكتمل isbitaalka deegaanka kunyi barrow oo qiyaastii toban sano shaqaynayey islamarkaana ka samaysnaa dhisme jiingad ah ayaa lagu guulaystay in loo beddelo dhisme casri ah oo loo qaabeeyey habka isbitaallada caalamiga ah kuma eegayno warbixintan xogaha la xidhiira suurtagalnimada dhismahan casriga ah iyo dhaqaalaha ku baxay kaasoo la filayo in lagu soo bandhigo xafladda furitaanka isbitaalka inshaa allah hase ahaatee waxaan ku soo gudbin doonnaa sida uu u shaqaynayo kadib dib u dhiskiisa xilli barqo ah ayaan ka dhaqaaqnay xarunta warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan shabeellada hoose si aan xog iyo xaqiiq uga soo gudbinno isbitalku wuxuu magaalada kaga yaalaa meel gees ah waddo weyn oo gaadiidka iyo dadweynuhu isticmaalaanna wuu saaran yahay markaan jihadiisa u soo dhowaaday waxaa durbadiiba i soo jiitay dhismihiisa hadda wixii ka dambeeya shaqadii ayaa toos inoogu bilaabanaysaa
haatan ee, waxaan sii gelaynaa ee, isbitaalka deegaanka kunyo barrow mid ka mid ah albaabadiisa isbitaalkuna waa mid ee, aad u weyn waana halka ay shaqadaynu ka bilaaban doonto insha allahu tacaala
albaabada isbitaalku way furan yihiin markii aan soo galnay waxaan durbadiiba indhaha isku dhufannay rag waardiye ah oo fadhiya geed garas ah hoostiisa garaskan oo keliyana kama baxayo isbitaalka ee waxaa ku yaalla geedo kale oo harqabow kuwaasoo qaarkood ay ku nasanayaan dad booqasho ugu yimid bukaanno ay qaraabo yihiin jiho weliba oo aan eego waxaan arkayaa dhismayaal kala duwan oo qurux badan qayb welibana waxaa wejiga uga qoran erayo isugu jira carabi soomaali iyo ingiriis markaaad akhriso waxaad ku fahmaysaa waxa ay tahay qaybtan ugu horrayn waxaan u baahannay maamulka isbitalka iyo dhakhtarka guud si aan ugu wargelinno shaqadan kadibna aan horay u sii socdo qaybta dhakhtarka cudurrada guud waxaa hor fadhiya dad isugu jira rag iyo dumar oo dhammaantood sugaya dhakhtarku wuxuu naga arkayaa albaabka qolka uu ku jiro oo xidhan balse muraayad ah wuuna mashquulsan yahay wuxuu noo idmay inaan soo galno xafiiska waxaa ku jira isaga iyo nin dhallinyaro ah oo caawiyihiisa ah kuna mashquulsan qoraal markiiba waxaan u sheegnay dhakhtarka ujeeddadeenna wuuna soo dhoweeyey waxaan ku wargelinay inaan dib ugu soo laaban doono markaan ka soo dhammaanno booqashada dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah in dhammaan adeegyada isbitaalka ay yihiin lacag la'aan marka laga reebo dawada oo uu qofku ka iibsanayo farmashiga uu albaabkiisu u furan yahay dibadda isbitaalka durbadiiba waxaan abbaaray dhismaha iigu dhow marka aan ka baxay qaybtan waa dhismo weyn oo ku yaalla goob ku habboon waana qaybta jiifka haweenka suuragal nooma aha inaan si kedis ah ku galno maxaa yeelay waa goob u gaar ah dumarka hase ahaatee agaasimaha isbitalka oo nala socda ayaa diray farriin wargelin ah sidii ayaana ku galnay waxaa jiifa bukaanno kala duwan faadumo xasan oo ah haweenayda ah waxay ku soo xanuunsatay meyiga haddana xaaladdeedu way ka soo raynaysaa sida ay inoo sheegayso gabar ay dhashay oo la socota maasha allah isbitaalka xanuunana keene xanuunkana hadda maasha allah oo qofkii uu iska fiican yahay naqasaa ku dheganaay xoogaay kaadina way dhibaysa ogfishina waa jiray maasha allah hadda way roonta alxamdu shukri waxaan sheegna waa dembi qofkaas waa hooyaday faadumo xasan aal dhahaa baadiyaha laga keenay dadka xoolalada guurtada waaye qaybta jiifka ragga ma badnaa bukaanada jooga dadka aan halkan kula kulmayno waxaa ka mid ah nin oday ah waana reer meyi xoola dhaqato ah muddo dhowr maalmood ah ayaa lagu dabiibayaa isbitaalka guud ee kunye barrow eedan mur maalintan saddex miya mis afaraa jooga kaadada aa iigu xirantay haddaay horen eerna ihaayo eerna inta ka soo bax waag eernahanin waxwaayo reer baadiida socod moo dhaafa socodka badana diide fag kabacd kaadadan waa istaagay waag eernada hadda ka hor xamara liigu qora ma soo dhawaayn qaybta jiifka carruurta waxaa loo dhisay si qurux badan waana la qalabeeyey waxaa loo dhammaystiray sariirihii iyo agabkii uu u baahnaa markii aan galnay waxaan aragnay hooyooyin wada carruur ka xanuunsan nasiib wanaag indhaheennu ma aysan qaban hooyo wadataa carruur liidataa oo xanuunkoodu daran yahay dhinaca bidix ee qaybtan waxaa joogta hooyo muddo qiyaastii afar iyo labaatan saac halkaa ku haysa wiil yar oo ka xanuunsanaya xaaladdiisuna aad uga soo raynayso cunug yaraa keensaday oo iga xanuunsanaayo naqas camaroyaa hadda alxamdulilah wuu ii fiicanya afar ku dhowaad afar labaad saaca joognaa si nidaamsanana loogu adeeg maasha allah hadda waxaan noo sheegay inaan muddo mar dhow inaan bixi doono u ii caafimaad maasha allah waxaan u sii dhaqaaqnay qaybta qalliinka markaaad magaca kore akhrisid oo indhaha ku qabtaan qaybta o t ama qalliinka waxaa ku gelayaa dareen gaar ah waxaa kuu soo sawirmayaa dhaqaatiir iyo howlwadanno xidhan dhar cagaaran afka iyo sanku u xidhan yihiin isla markaana sita kabo caag ah balse xilliga aan tegayno ma socon wax qaliin ah qaliinkii ugu dambeeyey waxaa la sameeyey muddo afar iyo toban maalmood laga joogo agaasimaha isbitaalku wuxuu inoo sheegay in qaybtan loo dhammaystiray qalabkeeda shaqada isbitaalka ayaa kala socotaa howlwadeennada ayaad marar badan arkaysaa ayagoo kor iyo bari ku dhaafaya qaybaha ugu shaqada badan isbitaalka waxaa ka mid ah qaybta gargaarka degdega ah iyo raajada waxaa la keenaa dad shil galay kuwo xoolo dhibaateeyeen ama bahalo qaniineen iyo qaar baadiyaha lagu soo uleeyey oo reer mayi ah bartamaha isbitaalka waxaa ku yaalla dhisme ay dadku ku nastaan kuna sugaan dhakhtarka iyo jawaabaha raggu waxay leeyihiin qayb u gaar ah dumarkuna sidoo kale dadka ku sugan qaybahan qaar waa dad isgaranaya oo labolabo u sheekaysanaya kuwa taleefanno ay ku mashquulsan yihiin qaar waxaas ugamaba cadda oo xanuun ay dareemayaan wayna iska aamusan yihiin mid ka mid ah haweenka halkan ku sugan waxay ku mashquulsan tahay gabar yar oo ka xanuunsan isbitaalka aan joogo waa isbitaalka kunyibarow waxaa joognaa qaybta dadka bukaanka ay ku sugaan wambarada iyo waxyaabaha ay u baarkas ay u baahan yihiin cabiir ayaa xanuunsan aa isbitaalka keene cabiir laba sanay jirtaa dhakhtarka waa is aragnay sheebaar uu ii dira hadda sheebaarkaa sugaayay kombyuutar iyo waxaas arabnaa in la saaro mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan isbitaalka waa shaybaarka shaybaarka waxaa ka howlgala koox howlwadeenno dhallinyaro ah oo u carbisan xirfaddan intii aan joognay isbitaalka daqiiqad weliba waxaan arkaynay in uu ka jiro mashquul badan
magacaygu waa macaaisha waxaa waaye waxaan ka mid ahay dadka maxaa la dhahay bukaanada oo isbitaalka soo aaday si ay xaaladooda caafimaad ula socdaan marka sidaasaan hadda u fadhiyaa isbitaalka waa tahay isbitaalku waa qaybo badan yahay haatan qaybteed ku sugan tahay maxaase adiga caafimaadaha lagu qabtay ama aad sugaysaa anigu waxaan hadda yartaan fadhiyaa qaybta sheebaarka waxaan la kulmo takhtarki baaristii hadda yartaan la ii wado qaybtan waxaa loo soo dhammaystiray qalabkeedii kaasoo la jaanqaadaya dhismaha cusub ee isbitaalka qaybtan waxay maxayd ugu shaqeynaa sidii makiinada waxaa lagu baaraa hormoonaadka iyo waxyaabaha oo baajimistariga waxaa la dhahay mashiin la dhahaayo mashiin c b c iyo mashiino badan oo maxay hormoonaadka iyo waxaas lagu ogaaday kolestaroolka iyo dheecaanada waxaas aa ku baarnaa
waa tahay qalabka yaalla ee aad ku howlgashaan maxaad inooga sheegi kartaa
waxaan kaa sheegi karaa baajimister mashiin mashiin la dhahaayo iyo maxay ahayd microscope-ka oo lagu ogaanayo urant iyo saxarada iyo waxyaabahaas iyo maxay ahayd sheekal mashiin oo maxay ahayd loo adeegsado inuu dhiigga inuu qasoo kaleento qaybaha ugu muhiimsan isbitaalka waxaa ka mid ah qaybta hooyada iyo dhallaanka waxaa ka howlgasha digtorayso suleeqo haweenaydii ugu dambaysay waxaa lagu dhaliyey saacado ka hor waxay qaybtan qaabilsan tahay shaqooyin badan sida inoo sheegtay dhakhtaradda qaybtan aan ku sugannaha waxaa lahaa maternity ward ama qaybta hooyada iyo dhallaanka lilummi wadifli hooyada iyo dhallaanka labadaba waa qaalbilsannahay yacni shaqada aan qabanana keliya dhalmo ma ahan qaybteena maadaama maternity ay tahay dhowr qayb isku dul saaran tahay oo saddex qaybood aan kusoo koobi karno qaybta ugu horeysa waxaa la lahaa a n c a n c waxaa laga wadaa antinatal care yacni hooyada maalinta uurka ay yeelato ilaa dhalmada daryeelka loo sameeyo wixii xanuuno lasoo waajaho oo aanan complicate ahayn oo aanan dhakhtar waxaas ku takhasus u baahnayn oo iska yara fudud si aysan u gaarin heer ilaa qofka uu la seexdo qaybtaas a n c yaa lahaa qaybta labaad oo qaabilsanna waxaa waaye yacni qaybta koowaad waxay noo ahayd min uurka ilaa dhalmadii min uurka ilaa hooyada inta ay ka dhaleeso qaybta labaadna waxay qaabilsantaha dhalmadii keliya iyo labaatan iyo afar saac hooyadaas wixii ku imaada qaybta saddexaad waxaa waa b n c yaa lahaa bostinatal care from dhalmadii hooyada ilaa iyo lix wiig ama lix isbuuc wixii lasoo gudboonaada oo xanuune ah hooyo yacni cunigii iyada saddexdaas qayba isku dul saarana waarkeena ama maternitygeena intaasaa qabanaa qaybtan waxay ku xiran tahay qaybta kombiyuutarada oo lagula socdo haweenka iyo xaaladahooda hase ahaatee waxaan weydiinay dhakhtaradda siday ugu suurtogeli karto maaraynta haddii ay mar qura yimaadaan dhowr haween oo foolanaya walaahi su-aal muhiima waaye yacni tusaale hadda waxaa isleeyahay meelaha ugu badan oo ugu dadka badan oo macal yacni ugu bukaan badan inaan nahay yacni bishii isku dardar ahaan anaga waxaa laga dhowr yacni laba kun wax ku dhow inaan qaabilno oo ay ugu badan tahay weliba qaybta ugu badan oo isbitaalka uu ka shaqeeya waxaa waa maternity ama qaybta dhalmada ama qaybta hooyada ay shay yacni ha ahaato dhalmo ama bacda dhalmo wixii xanuuno lasoo gudboonaada marka yacni waa u diyaarsannaha ilaa xad yacni ilaa xad in aa maxaa lahaa kafaalo qaadno ama aa kaafino waa isku daynaa tusaale qaybteena dhalmada hal mar waxay qaabili kartaa saddex bukaan intaasi kadib waxaan ku laabannay qaybta dhakhtarka cudurrada guud weli shaqadii ayaa ka socotaa balse way sii yaraanayaan bukaannada waxaana dhow salaaddii duhur daqiiqado yar kadib waxaa inoo suuro gashay inaan la kulanno dhakhtarka waa nin furfuran dhanka kalena aad u foojigan marka aad waraysanaysid waxaan weydiinay xanuunnada ugu badan ee ay daaweeyaan xilligan cudurrada ugu badan ee la daaweeyo dhulkan hadda aan joogno waxa ugu badan waa ee, cudurrada loo yaqaano bandemiga oo joogtada ah sida malaariyada oo kale ee, tiifowga oo kale ama typhoidka loo yaqaano infekshanada kala duwan kuwa kaadimareennada oo kale iyo kuwa dhiigga ee, xanuunada caabugyada ku dhaco xagga galmada iyo taranka sidoo kale infekshanada maqaarka xasaasiyadda wax loo yaqaano gaaska iyo kuwaasaa ugu daran inta badan lala dadaaweeyaa xilliyada ah, roobabka ay da-ayaan ama ay isbedelayaan hadda oo kale la joogo ayaan dhoweyd mar shubano yaryar ayaa jiray haddana alxamdulilah hadda waa laga gudbay marba waxbaa socda hadda waxaa socda daafaa socda oo alxamdulilah asigana hadda waa sii dhammaanaya intii aan joognay isbitaalka waxaan aragnay hal qof oo keliya oo qaba xanuunka daafka isbitaalku wuxuu leeyahay qayb loogu tala galay dadka la karantiilayo ee qaba xanuunnada halista ah ee faafaa iyo bakhaar weyn waxaase si gaar ah kuu soo jiidanaya farmashiga isbitaalka oo ah mid ballaaran oo dawooyinku ku dhan yihiin lehna qaboojiyaal kuwaasoo dawada ka ilaalinaya inay xumaato dhismaha isbitaalkan quruxda badan waxaa iska kaashaday bulshada maamulka iyo qurbajoogta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa bilooyin badan waday barnaamij toddobaadle ah oo dadweynuhu tabarucaadda kula baxayaan si loogu dhiso isbitaalka هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله ugu dambayntii guddiga isbitaalka ayaa dhowaan soo bandhigi doonaa tafaasiil buuxda oo ku saabsan dhaqaalaha ku baxay dhismaha isbitaalka dadka dowrka ugu weyn ka qaatay dhaqaalaha dhismaha iyo macluumaad kale oo muhiim ah
تسائلني النفس عما حصل أحان الشروق لشمس الأمل أآن البزوق لفجر المنى أآن الجلاء لليل سدل أبدر الدجى قد سما واعتلى وتم السناء له واكتمل halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee marinka ghaza ayaa galay maalintii laba boqol labaatan iyo toddobaad oo xidhiidh ah maalintii laba boqol toban iyo toddobaad ayuu galay dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee marinka ghaza waxaana saaka ka dhacay deegaano badan oo ka tirsan marinka ghaza duqeyme ay ku shihiideen dad badan oo shacab ah iyadoo ay kuwo kalena ku dhaawacmeen meelaha ay duqeymuhu ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada rafax gaar ahaan dhanka bari ee magaalada sidoo kale waxay saaka ciidamada yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta xaafadaha kale ah azaytuun iyo sidoo kale xaafadda asabar duqeymahaasi madaafiicda loo adeegsaday ayaana waxaay geysteen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirada guud ee dhimashada iyo dhaawaca ee muslimiinta khaza ayaa gaartay in ka badan boqol toban iyo saddex kun halka tirada dadka lagu laayahay dagaalkan ay ka badan yihiin toban kun oo ruux warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naginta